xarunta koonfur galbeed ee baydhabo iyadoo weli ay ka socoto wejigii labaad ee doorashada aqalka hoose ayaa waxaa beelaha dhexdooda ku soo kordhaya cabashada ay ka muujinayaan qaabka guddiga doorashada ay u maamulayaan ergada halka shakhsiyaad musharaxiin ahna ay ku doodayaan in guddiga doorashada ay caqabad kala kulmaan inkastoo wejigii saddexaad weli uu harsan yahay ee waxaa haddana jira ergooyin diyaarado lagu soo daabulo oo ka imaanaya dhanka gobolka shabeellaha hoose mararka qaarna waxaa dhacda in ergada isla maanta timid ay horay wax ka doortaan isla horeyna ay diyaaraddii keentay ay dib ugu laabtaan taas oo su'aal badan la geliyey nabadoonnada beelaha qaarkood ayaa ku doodaya in ergooyinkii saxda ahaa ee ay guddiga doorashada u gudbiyeen kuwo aan ahayn wax doortaan ergooyinkii loogu talagalay waddanka oo annagaa qorane lama soo sheegin erga kalaa la samaystay tulag loo geystay waa niman u geystay oo kursiga ayaga isla haysay kuwaas ayaan dacaw ka nahay saas aawadeed madaxweynaha koonfur galbeed madaxweynaha qaranka soomaaliyeed xasan maxamuud waxaan u sheegaynaa cadaalad darre inay ka dhacda baydhabo oon marna laisku aawiyeela ummadda la dardaray beela badan la dulmiyey dadkas dulmaa dadkas dhacaada laalushas qaataa saas aawadeed baadila lagu haystaa doorashaasna shaqoskuma lehna ergidii doora qornay waata xildhiwaanadii oo qaranka kujiyey iyo ayagaa isku xirmeen wax bay fulsadeen sidii xaqdari ah ay u fulsadeen dacwadaas waxaan leeyahay cidda mudan waxa ka qabato wax la doorta ma jiro wax noo oo hadda xildhibaan noo la doorta ma jiro bannaan cadaa joogana haddii xaqaas jiro xaqa la raaco wax jiro ma leh maxamed aamiin abuukar waa shakhsiyaadka u taagnaa inuu u tartamo mid ka mida kuraasta gobolka shabeellaha hoose halka hilaa cabdiqaadir axmed oo haweenka aqalka hoose u tartamaysay ka mid ahna ay ku doodayso in ergadii ay ogeyd goobta lasoo fariisin xilligii doorashadeeda ay dhicisay cabasho aan ka cabanayno cadaalad darro iyo wax isdabamare lagu sameeyey ergooyin samadoonnada beesha ay soo gudbiyeen nabadoonka guud loo gudbiyey nabadoonkana uu u gudbiyey saxiixihii saxiixiina uu diidey dhowr jeerna aan kala kulannay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha guddiga doorashooyinkan dhowr jeer aan kala kulannay madaxweynuhu wuxuu noo sheegay arrintaa inuu wax ka qabanayo wuxuu amar ku bixiyey in arrinta la saxo ana waxaan ka mid ah musharaxiinta ay beesha usooay u soo joojiyeen inuu u tartamo kursigan waxaan buuxiyey sharuudii looga baahnaa musharaxiinta waxaan bixiyey lacagtii musharaxiinta looga baahnaa mursal asoo dan nin kale musharax a fiirinayo wuxuu xanibaad uu ku sameeyey shahaadadeydii ilaa iyo maanta oo la raba doorashadeena inay dhacdana wuxuu ku dhegan yahay shahaadadeedu ku dhegan yahay marka waxaan caddaynaynaa hadday dhacdo doorasho inaan anagu qayb ka ahayn ergada la keenan ayna ahayn ergo matelaysa ismiin
hal maalin inuu isugu yeedho oo dacwadayna la qaado waa ka waaynay inuu cadaaladda noo simo waa ka waaynay saakay waxaan maqalnay inaa ergadii diyaarad soo saaran tahay dacwadan ergadan dacwaa ku xihan idinkoon dacwadanay laga qaadin ma soconayso annaga taasaan qabnay saaka waxaa war nagu soo gaara inay ergadii cilaboorka ku jirto oo doorasho ka dhacaysa mana nala soo wargelinin ku dhowaad siddeed iyo afartan xubnood ayaa lagu doortay baydhabo doorashada aqalka hoose ka socota waxaana tirada koonfur galbeed kuraasta taalla ay tahay lixdan iyo sagaal kursi waxaana wejiga labaad oo weli socda doorashada uu yahay midka ugu cabashada badan walow weli aan la ogeyn wejiga saddexaad qaabka uu ku bilaabmi doono dhowaanna wakiilka qaramada midoobay michael kitton iyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan waxay ka wada hadleen in musuq maasuq iyo isgarabaysi laga ilaaliyo doorashada ka socota baydhabo